أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa awalka ama aayadda ugu horeyso ee tafsiiru suurati sajda aayadda ugu horeysa ee suuratu sajda qaala tacaala alla wuxuu yihi bismi illaahi اraxmaani الraxiim alif laam miim tanziilu lkitaabi kitaabka dejintiisa soo dejintiisa laa rayba wax shaki a fiihi dhexdiisa ma ahaanin min rabi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaal uu ka ahaaday am yaquuluuna bal ee ayaquuluuna ma waxay dhahayaan iftaraa wou abuurtay moxamed hu qur-aankii ama kitaabkii isagaa been abuurtay sidaa miyay dhahayaan bal ee huwa isagu qur-aanku alxaqu weeyaan waa xaq mid yacnii jiritaankiisuna dhab yahay xagga alleh inuu ka yimidna ay dhab tahay min rabbika xaal uu xagga rabbigaa ka ahaaday litundira inaad u digtid qowman qolo inaad ugu digtid ayaa lagugu soo dejiyey qolada oo maa ataahum ounan u imaanin min nadiirin ay nadiirun ku u digo min qablika adiga hortaa lacallahum waxay mudan yihiin yahtaduuna inay hanuunaan allah marka suuraddani wuxuu ku bilaabay aliflaamiim xuruufta muqatacada ah ee qur-aanka mucjisnimadiisa iyo yacni sharafkiisa iyo tusayso tanziilu lkitaabi marka in la mubtadaysto tanziilu lkitaabi baa bannaan laa rayba fiihina khabar laga dhigo min rabbi alcaalamiinana la xaaleeyo oo alkitaabida laga xaaleeyo kitaabkaa marka xaalo uu rabbig rabbi xaggiisa uu kasoo degay isagoo kasoo degay saa in la dhaho sidaas baa ugu dhib yar xagga icraabta taasaana marka aan ku soconaynaa icraabaad kalena waa jiraan laakiin middan baan ku soconaynaa tanziilulkitaabi kitaabka dejintiisa laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa ma ahaanin dejintaasi min rabbi alcaalamiina xaal uu rabbi rabbulcaalamiin xaggiisa uu ka yimid yacnii isagoo rabbulcaalamiin xaggiisa ka yimid dejintiisa wax shakiya ma leh kuma jirto am yaquuluuna am bal e waa idraab ayaa ku jira oo warkii horaa laga baxaya war kalaa la aadayaa intiqaali idraab intiqaali ah am yaquuluuna bal ee ayaquuluuna miyay dhahayaan waa istifhaam marka inkaari oo iyaga lagu inkirayo am bal ee ayaquuluuna ma dhahayaan iftaraa wou abuurtay moxamed hu qur-aankii ayuu abuurtay sidaa miyay dhahayaan bal ee huwa qur-aanku alxaqu weeyaan waa xaqi min rabbika xaal ou xagga rabbigaa ka ahaaday maxaana lagugu soo dejiyey litundira inaad digtid qowman qolo inaad u digtid qolada oo maa ataahum ounan u imaanin min nadiirin mid u digaayo min qablika adiga hortaa yacnii inaad u digtid qolo adiga hortaa mid u digaa ounan u imaanin meeshaa marka de waxyigii yacnii muddo inuu kala go-ay oo nebiyullaahi ciisa markii ilaahay kor yeelay ou xagga sare u qaaday muddana la joogay oo taxriif lagu sameeyey diintii nebiyullaahi ciisa kitaabka injiil dabadeed marka reer maka iyaga aathaarteeda nebiyullaahi ibraahim dacwadiisa iyo ismaaciil iyo waxbay haysan jireen iyaguna taasi markii indiraas uu ku dhacay oo sababka ugu dhacayna ay ahayd ninkii camr bnu luxay la dhihi jiray ayaa wuxuu aaday dhankaa iyo shaam markaasuu asnaam iyo waxbuu ka keenay dadkiiba wuxuu baray inay asnaamta caabudaan waa kii nabiga sala allahu calayh waalihi wasalam yidhi ra-aytu camra bna luxay camr bnu luxay ayaan arkay yajuru qusbahu fi nnaar isagoo mandhicirihiisa naarta ku jiidayo ayaan arkay liannahu kaana awala man sayaba sawaa'ib wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyo saa'ibada iyo waxaa keenay buu ahaa yacnii diintii mushrikiinta isagaa la yimid oo dhulkan maka keenay iyadoo la aqoonin oon ka jirin waxaad dareemaysaa dadka haddaan dacwana lagula dhex jirin wax baatila una ay ku socdaan wax baatila ay ku socdaan markii dambe baatilkiibaa xaq layskaga malaynayaa sidaa markay ku socdeen baa nebiga sala allahu calayh waali wasalam ada ilaahay soo diray dacwadii dadka marka ay tirtireenna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu boorka uga jafay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi isagaa marka towxiidka si fiican dhidibada ugu taagay markii maka uu soo galayayna saddex boqol iyo lixdan sanam ayaa kacbadii ugu jirtay oo uu nebigu sala allahu calayh waali wasalam baabi-iyey oo dadkii ka zuuliyey marka qolo aan nadiir u digaa muddo dhow uusan u imaanin ayb qoladaas markaa de dad u digaa aynan uunan u imaanin nebi aan u imaanin iyagii risaale aynan soo gaarin maxaa lagu sameynayaa iyaga qiyaamaha la imtixaana wixii sidaas ah qiyaamihii ayaa la imtixaanayaa hadday imtixaankaas qaataan oo ay amarka alla yeelaan ilaahay isagaa garanaya inay rumayn lahaayeen uu garanayaa uu jannaynayaa haddii marka ay qaadan waayaanna waa naar buu marka ku abaalmarinaya macnaheeduna ma ahan dadka waqtigaa noolaa oo dhan qof qof risaalo uma soo gaarinna ma la dhihi karo sababtoo ah waxaa dhici kartay dadka qaarkood wax xaqa inuu soo gaaray iyaga aysan aqbalin kuwa noocaas oo kale haddee risaaladii waa gaartay waa lala xisaabtama iyaga wixii marka risaaladii aynan gaarina xaalkoodu sidaas uu ahaanayaa ayb litundira saad ugu digtid qowman qolo qolada oo maa ataahum ounan u imaanin min nadiirin ay nadiirun ku u digo min qablika adiga hortaa lacallahum yahtaduun likay yahtaduu maxaa lagugu soo diray inay hanuunaan iyaga allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sittati ayaam allaahu alle macbuudka dhabta ah ee cibaadadiisu ay garta tahay alladii allihii weeyaan khalaqa abuuray asamaawaati samaawaat abuuray waalarda dhulkii abuuray wamaa beynahumaa dhexdooda waxa ah abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood dhexdooda ku abuuray huma markaa dabadeed istawaa ka sara maray cala alcarshi carshigiibuu ka sara maray maa lakum idinma ahaaninoo idinma sugnaanin idinka min duunihi min duunillaahi alla sokadiisa min waliyin mid idin maamulo oo arrintiina maamulo idinma sugnaanin oo nafci iyo dur ku maamulayo walaa shafiicin mid ergeeyana idinma sugnaanin afalaa tatadakaruuna miyaydnan waansamaynin yudabbiru alla waa maamulayaa al-amra amarka ayuu maamulayaa arrinka min asamaa'i samada xaggeedu ayuu kasoo maamulayaa ila al ardi dhulka intii ka ah uma markaa dabadeed yacruju waxa u koraayo ilayhi isaga xaggiisa arrin amarkiibaa u koraayo jibriil baa ula koraayo fii yowmin maalin dhexdeed kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisa alfa sanatin kun sano uu ahaaday mimaa kii a tacuduuna aada tirinaysaan halkanna marka dee ilaahay wuxuu ku mutaystay cibaadada allaahu macbuudka dhabta ah ee cibaado keligii astaahilo alladii allihii weeyaan khalaqa abuuray asamaawaati ciraryaalo abuuray waalarda dhulkii abuuray wamaa beynahumaa dhexdooda wixii ahaadayna abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood ku abuuray lix maalmood ayuu ku abuuray axad ayuu bilaabay jimcana markaa waa ku dhammaaday uma markaa dabadeed markaa lixdaa maalmooda maalmahan oo kale miyay la mid tahay maya halka maalin waxay u dhigantaa oo maalmahaas ah kun maal kun sano oo adduunyadan waqtigeeda ah yay u dhigantaa ayb aayadda dambena macnahaas baa culimada qaar ay marka la aadeen oo sida halkaas oo kale ay u macneeyeen suuratulxajna waa kusoo macneynay arrin noocaas oo kale ah uma markaa dabadeed istawaa wuxuu ka sara maray alle cala alcarshi carshigiibuu ka sara maray maa lakum idinmaa sugnaanin idinka min duunihi alla sokadii min waliyin idinma sugnaanin ku idin maamulayo oo arrinkiina maamulo ayb ibnu jariir wuxuu yidhi macnaheeda maxaa laga wadaa weli idinma sugnaanin arrintiina maamulayo macnaha wuxuu yidhi fa iyaahu fatakiduu waliyan isaga weli ka dhigta arrintiina maamulo danihiina iyo xaajaadkiina iyo wax walbo ood u baahantihiin isaga u bandhigta ayb wabiaacatihi wa bihi isaga markaa yacnii ku kalsoonaada tala saarta wa biaacatihi daacadiisa marka yacnii ka yeesha oo ugaga weli dhigta fastakiisuu calaa umuurikum arrimihiina ugu qayshada asaga haddii dhib idinku dhaco ood gurmad iyo qaylo dhaan aada u baahataan cid idiin kaalmayso isaga ugu qayshada waaye fastakiisuu calaa umuurikum fa inahu yamnacukum waaxuu idinka celinayaa isagaa idinka celinaya idaa araada haddii markaa yacnii alla uu doono idaa araada haddii uu doono mancakum miman araadakum lisuu-in hadduu doono inuu idinka celiyo qofkii xumaan idinla doono isagaa idinka celinaya waay oo isagii marka weli arrintiina maamulo ka dhigta maa lakum idinma sugnaanin min duunihi alla sokadiisa min weliyin idinma sugnaanin ku maamulaya arrimihiina walaa shafiicinna idinma sugnaan nin ku ergeynayo mid ergeynayo isagu uusan idmin malihidiin waa kan ergeynayo waa inuu isaga u idmo allah subxaanahu wa tacaala afalaa tatadakaruuna miyaydnan waansamaynin yudabiru lmra yudabiru wou maamulayaa alle alamra amarka ayuu soo ayuu maamulayaa min asamaai samada xaggeeda ila alardi dhulka intii ka ah dhulkan waxa ka dhacaya koraa laga maamulayaa oo ilaahay kasoo maamulayaa subxaanahu wa tacaala macnaha aayadana sida ibnu jariir doortay waxay tahay amarka samadow kasoo degayaa ilaahay xaggiisa wixii dhulkan acmaal iyo laga rafcinaya iyo dadka ducooyinkooda iyana yacnii iyo wixii sidaasoo kale ku tacalluqana waa la qaadayaa xagga koraa ayaa loo fuulsiinayaa oo markaa yacnii ay u korayaan maalin hal maalin maalinkaa marka kun sano iyo u dhigmaa ayb waqadru dalika alyawmi alfu sanatin waa kun sano oo min ayaami dunyaa mima tacuduunada waa waxaad idinka adduunyada ku tirinaysaan sababtoo ah dhulka iyo cirka xadiidku wuxuu leeyahay shan boqoloo sano waay inta markaa loo socdo marka koritaankiina waa shan boqol degitaankiina marka waa shan boqol ayb sidaasaa marka kunku uu u yahay macnahaasaana ibnu jariir doortay yudabiru wou maamulayaa alle alamra amarka ayuu maamulayaa min asamaai samada xaggeedu kasoo maamulayaa ila alardi ardada intii ka ah uma markaa dabadeed yacruju wou fuulayaa amarkii ama jibriil baaba la korayo qaadayo ilayhi ilallaahi alle intii ka ah alle xaggiisa ayuu u korayaa fii yowmin maalin dhexdeed ayuu kusoo degayaa kuna korayaa kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisa alfa sanatin kun sano mimaa kiina ah tacuduuna idinka aada xisaabaysaan oo tirinaysaan daalika allahaa tilmaantaas iska leh ee wax abuuray wax maamulayo carshiga ka sara maray daalika allahaas caalimu lgaybi qeybka waxa maqan allaha ku cilmi leh waay washahaadati waxa joogo oo dadku xaadir agtooda ku ah allaha ku cilmiga leh waay alcasiizu weeyaan allah addoommadiisa ka adag araxiimu naxariis badan oo mu'miniinta u naxariisto alladii allihii weeyaan axsana hagaajiyey oo sugay idqaaniyey kulla shay-in shay dhammaantiis sugay shayga oo khalaqahu ou abuuray isaga wabada-a khalqal insaani wabada-a wuu bilaabay alle khalqal insaani insaanka abuuritaankiisa min diinin buu ka bilaabay dhoobo xaggeeda uma markaa dabadeed jacala wuxuu yeelay naslahu duriyadiisa aadam ilmihiisii ayuu alla yeelay min sulaalatin min mustallatin mid lasoo siibay oo lasoo bixiyey xaggeeda ayuu ka yeelay taas oo min maa-in biyo ah biyaha oo mahiinin la daraabo oo qofku uu yacni iska dhaqayo uu ihaaneysanayo ayb waa manidii nudfadii waayo dadka laga abuuray uma markaa dabadeed sawaa waa simay lehu insaankii buu simay abuuritaankiisii wa nafaqa wuu afuufay fiihi isaga dhexdiisa min ruuxihi ruuxdiisii isaga uu abuuray ayuu geliyey wa jacala lakum wuxuu idin yeelay idinka asamca maqal buu idin yeelay walabsaara arag ayuu idin yeelay wal-af-idata garasho qalbi aada wax ku garataan buu idin yeelay qaliilan maa tashkuruuna shukran shukrin shukrinta oo qaliilan aada u yar ayaa tashkuruuna shukrinaysaan aayaadkan oo dhan marka waxay tilmaamayaan rabbi baa nala ayaa iskeenbaraayo wuxuuna naysku keenbarayaa tilmaamaha isaga uu leeyahay iyo magacyadiisa wan wanaagsan marka allah wuxuu yidhi dalika allahaa lasoo sheegay ee wax abuuray dhule ciri waxa ku dhex jira abuuray lix maalmood ku abuuray carshiga ka sara maray koonkan maamulayo caalimulgeybi weeyaan waxa maqan alla og waay mid og washahaadati iyo waxa joogo oo xaadirka ah taagan marka dee rabbi cilmi buu ku sifaysan yahay oo rabbi subxaanahu watacaala cilmi mutlaq ah oo taam ah buu leeyahay oo wax ogaan la-aan iyo jahli aynan marnaba yacni aynan soo usoo banbixi karin oo waxa maqan iyo waxa joogo isku siba uu ogyahay rabbi subxaanahu watacaala alcasiizu weeyaan allah addoommadiisa ka adag oo wax isagaa addoommadiisa sidau doona ka yeelo isagana ka ka isagaana ka adag ile axadku haddii uu markaa dadkiiba uunan ka adkayn ee uunan muquunin karin ee wax marka qalaba ama ka yeelan karo qofkaasina ma haysta markaa yacnii rubuubiyadii iyo macaanideedii iyo maamulkii iyo waa ka maqan yahay ayb marka alla sidaas ma aha alcasiizu allah addoommadiisa ka adag alraxiimu naxariisto haddana adkaanshihiisa wuxuu ku darsaday naxariis waa kaa adkahay sidaan rabaan isyacni yaan ku yeelayaa waa ku dulminayaa ma dhahayo alle mana mana dulminayo addoommadiisa nacam isagoo sidaas uga adag ayuu haddana naxariis badan yahay nacam ayb alladii axsana kula shayin alladii allihii weeyaan rabbigaa tilmaamaha lasoo tilmaamay le alladii allihii axsana sugay ay axkama wa adqana sugay kula shayin shay dhammaantiis sugay shayga oo khalaqahu ou abuuray khalaqahu marka waa sifo waay kula shay intaa laga sifaynaya qiraa'o kalena marka waxaa ku jirta biiskaani lam alladii allihii axsana sugay wanaajiyey kula shayin shay dhammaantiis khalqahu abuuristiisa wanaajiyey hadii sidaa marka la akriyana wa bada-a bilaabay khalqal insaani insaanka abuuritaankiisiibuu bilaabay min diinin dhiiq dhooba ayuu ka bilaabay oo aadam abuna aadam dhoobadaasa laga abuuray huma markaa dabadeed jacala wuxuu yeelay naslahu duriyadiisii iyo ubadkiisii min sulaalatin ayuu ka yeelay uu ka sameeyey ay min mustallatin mid lasoo bixiyey dhabarka ragga ayaa laga soo bixinaya kasoo baxaysaa ilaa marka xaniihii bay imaanaysaa xaniihii baa lagu kaydinayaa markaasaa markaa ninku marka uu haweentii markaa uu u tago ayay soo baxaysaa min sulaalatin mustallatin mid lasoo siibay mustakhrajatin lasoo bixiyey taasoo min maa-in biyo ka ahaatay biyaha oo mahiinin la daraabo biyo marka layska ihaanaysto meeshii ay ku daataan hadda laga mayrayo laga dhaqayo ayaa duriyadiisiina laga abuuray bani aadamkan sidaan abuuristiisa loo sugay uma markaa dabadeed sawaahu alla waa ekeeyey xubnihiisii baa la ekeeyey si munaasab ah baa loo abuuray oo isaga baahidiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo noloshiisa u munaasab ah oo gacmihiisii waa laysku miisaamay labadii indhood baa loo miisaamay labadii dhagood xubnaha labalabada ah waa loo miisaamay wixii hal ku fiican hal baa looga dhigay wahakadaa yacni khalqigiisii baa ilaahay subxaanahu watacaala uu ekeeyey uma markaa dabadeed sawaa waa ekeeyey alle hu abuuritaankiisii ayuu ekeeyey wa nafaqa wou afuufay fiihi isaga dhexdiisa min ruuxihi buu ku afuufay ruuxdan marka maxaa ilaahay loogu idaafeeyey waxaa loogu idaafeeyey waa idaafatu milkin asaa iskale ilaahay subxaanahu watacaala oo yacnii ruuxdaasi isagaa iska leh maadaama isaga uu leeyahay oo xaggiisa ay ka timid oo isaga abuuray waa siiyey marka ruuxdii alla uu abuuray oo isaga ou lahaabo ayuu adigii ku siiyey ruuxdii isaga uu abuuray ee idaafadu idaafo oo hadda sifo a ma ah manaa ilaahay ruuxdiisiibaa bani aadamka laga abuuray sidaa looma jeedo ruux hadda ma hayna anaga yacni ilaahay meel loogu sugay nafsad haa waa jirtaayo suurat lmaa-ida waa taan kusoo marnay taclamu maa fii nafsii walaa aclamu maa fii nafsika kataba calaa nafsihi raxma suuratulancaam baan kusoo marnay marka ruuxda laakiin macnuhu marka maahan ilaahay subxaanahu watacaala bani aadamka qeyb ilaahay ka mid ah waaye maya waxaa nasaarada iyo aaminsan oo nebiyullaahi ciisa dhahayaan waa qeyb rabbi ka mid ah weeyaan bay leeyihiin waxaasi marka looma jeedo min ruuxihida macnaha idaafada waa idaafatu milkin ruuxdan aada ku dhaqdhaqaaqayso allah iskale waay isagaa xaggiisay kaaga timid isagaa kuu hibeeyey ku siiyey isagaa kuu abuuray adiga ee adiga wax qeyb ilaahay ka mida marna ma noqon kartid maxaa yeelay ilaahay ilaahnimada cid laleh ma laha ayb ruuxdaas marka maxaa haddana gaar loogu loogu gallad sheeganayaa yacni ruuxdii markii la siiyey insaankii marka waa ku dhaqdhaqaaqay markii hore mani buu ahaa wuxuu isku bedelay dhiig wuxuu noqday markaa kadib haddana cad hiliba kadib yacni ruuxdii baa lagu afuufay hilibkii lafihii waxbaa markaa yacni lafihii baa la abuuray kadib hilibkii baa la kor saaray insaankii suuro iyo qaab baa loo yeelay ruuxdaas marka lagu afuufo insaanku dhaqdhaqaaq bilaabaa xayaatada iyo nolosha iyaday ayay la socotaa hadhow dambana marka lagaa qaato oo iyada lala tago xarakadii waa dhammaanayna qofkii hadda dhaqdhaqaaqaya waxaad arkaysaa qof dhimanaya markaad aragto waxaad arkaysaa qofkii hadda dhaqdhaqaaqaya oo iska xaraka la-aan iska noqday maxaa marka laga qaatay ruuxdii la siiyaa laga qaatay marka ruuxdan ilaahay baa na siiyey isagaana qaadanaya markayb cibro aad u weyn baa ruuxda ku sugan wajacala lakum samca wajacala wuxuu yeelay lakum idinka uu idin yeelay asamca maqal walabsaara arag ayuu idin yeelay aada wax ku aragtaan walaf-idata quluub ayuu idin yeelay qalbi aada markaa wax ku garataan qaliilan ay shukran shukri shukriga oo qaliilan maa yar aad u yar baa tashkuruuna aada shukrinaysaan wa qaaluu a idaa dalalnaa fi lardi a inaa la fii khalqin jadiid bani aadamki waa kan waa murmayaa marka wa qaaluu waxay yidhaahdeen a idaa haddii dalalnaa aan yacnii aan dhumbanno oo markaa yacnii aan tagno fi lardi dhulka dhexdeeda aan ku dhumbannoon ku tagno a inaa anagu la fii khalqin abuuritaan dhexdiis miyaan nahay khalqiga oo jadiidin cusub abuuritaan cusub miyaana la abuurayaa ayb bal ee hum iyagu biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisay kaafiruuna kuwa ku kufrinaya ay yihiin rabbi la kulankiisay diidan yihiin ee waa lasoo saarayaa iyaga wa qaaluu waxay yidhaahdeen aidaa dalalnaa aidaa dalalnaa macnaha qibnaa waay haddaan ku maqnaano qofka waa dhimanayaa marka la duugo dhulkiibaa ayaa gelayaa dhulkiibaa lagu duugayaa haddaan dhulkii caciidii ku milanno waxay leeyihiin ma nala soo saaraya haddana abuur cusub miyaa haddana nala nala soo saaraya ee taas baa marka alla uu aayadda uga waramaya dalalnaa bimacnaa dahabnaa waqibnaa markaan dhulka ku maqnaano oo innaga marka nala waayo oo aan dhulkii ku milanno miyaa nala soo bixinaya ayb meeshaas marka bacdigii iyo waxyaabaha la xiriiro ayay ku inkirayaan oy ku diidayaan marka allihii iyaga markii hore abuuray miyaan hadda yacni soo celin karin dadka hadda waxayba yidhaahdaan duugitaan iyo waxaas maba rabaanba oo waxay sameynayaan haddaan dhinto waa dardaarmaya wuxuu leey haddaan dhinto ha la igubo marka la igubo dambas aan noqdo dambaskii meel inta lagu shubo qaar waxay leeyihiin hebel agtiisa hale yacni ha dhulka hala igeliye markaas hebel agtiisa hala idhigo qaar waxay leeyihiin marka yacni hala firdhiyo qaar museum iyo madxafka hala dhigo ninkii hebel ahaa dambaskaas cibro qaadasho male adduunyada hadda dadkii qaarkood wadamo waaweyn soo maamulay ayaa waxaa ku dhacday sidaas markaasay leeyihiin marka adduunyadiina kufrigo ku noolaay markii uu dhintayna gubasho iyo dhib ayuu galay kii aakhirana waa u dambeeyaa bani aadam marka nin madaxweyne soo noqday ra-iisul wasaare noqday heer yacnii maal iyo jago intaba helay haddana markuu rabbi aqoonsan waayey heerkaas saas uu noqday adduunkiina macsi un inuu u taagnaado dhimashadiisii gubasho iyo yacni isgubitaan qiyaamihiina markaa dee cadaab aan laga baxaynin ilaahan ka magan galna waxyaabahaas bal ee hum iyagu kaafiruuna kuwa ku kufrinaayo waay biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa qul yatawafaakum malakulmowti aladii wukila bikum huma ilaa rabbikum turjacuun qul waxaa tiraa yatawafaakum waxaa idin oofsanaya idinka malakulmowti dhimashada malageedii ayaa idin oofsanayo alladii kaa oo wukila loo xil saaray bikum idinka biqabdi arwaaxikum arwaaxdiina qaadideeda loo xil saaray shaqo looga dhigay uma markaa dabadeed turjacuuna waa la idin celinayaa ilaa rabbikum rabbigiin intii ka ah baa laidin celinayaa idinka dhanba intaasaad ku dhammaanaysaan qul waxaa tiraa yatawafaakum waxaa idin oofsanayo idinka oo ruuxdii idinka qaadayo malaku lmowti mowdka malagiisii alladii kaas oo wukila loo tala saartay yacnii loo xil saaray shaqo looga dhigay bikum biqabdi arwaaxikum arwaaxdiina qaadideeda loo xil saaray marka macnuhu waxaa weeyaan malakulmowtku isaga amar alla u adeecaya qofkaa ruuxdii ka qaad waa qaadaya malakulmowt baana aayaddan ay ku sheegtay magaciisa in casraa-iil la yiraahdo kutubtii qaarkood way ku taal waa ku taallaa waana wax kutubtii hore laga arkay waa israa-iiliyaad iyo waxyaabahaas waaye hadda nebigu sala allahu alayh waali wasalama casraa-iil baa la yiraahdaa ma uusa dhihin oo sanad saxiixa laguma haayo qur-aankii malakulmowd buu ku sheegay sifada unbaa loo sheegay axaadiistuna saa unbay u tilmaantay marka casraa-iil in la yiraahdana waa dhici kartaa inaan la dhihinna waa dhici kartaa marka waxyaabihii marka la yihi laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum ayay gelaysaa ha rumaynina hana beeninina malakulmowd unbaa marka yaa marka uun muhiimku ay tahay in laga ogaado ayib axaadiistu marka malaa-igta magacyadooda ay ka hadashay dee qur-aanku maalik waa sheegay wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuka axaadiista waxaa kaloo tilmaantay jibriil iyo mika-iil labadaa qur-aankana waa lagu sheegay axaadiistana waa sheegtay israafiilna sidoo kale axaadiistaa tilmaantay munkar iyo nakiir iyaguna axaadiista qaar axaadiid saxiixa kusoo aroortay qabriga su-aasha ku weydiinayaan inta kale waa un malaa-ig ilaahay tiradoodana allah yaqaano oo aada bay u tiro badan yihiin uma markaa dabadeed turjacuuna waa la idin celinayaa ilaa rabbikum rabbigiin intii ka ah baa la idin celinayaa walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal saalixan inaa muuqinuun walow haddii taraa aada arki lahayd id waqti almujrimuuna kuwa mujrimiinta ahee dembaabay waa gaaladii naakisuu ru-uusihim madaxyadooda kuwii foorarinaaya ay yihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa yaquuluuna ay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow absarnaa waan aragnay wasamicnaa waan maqalnay farjicnaa naceli rabbiyow naceli nacmal samaynee saalixan camal suuban la imaanee inaa anagu muuqinuuna kuwa yaqiininayaan nahay sidaa marka ay dhahayaan haddaad arki lahayd la ra-ayta amran cajiiban arrin yaab le baad arki lahayd ama la ra-ayta aswa-a xaalin xaalad mid ugu xun ayaad arki lahayd haddaad arki taa arki lahayd lowda marka jawaabteedu waa waa la qadarayaa walow haddii taraa aada arki lahayd id waqti almujrimuuna kuwa mujrimiinta ahee dembaabay ee kufriga iyo shirkiga ilaahay kala hor yimid naakisuu ru-uusihim madaxyadooda kuwii foorarinayo ay yihiin sidaa inay yihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa yaquuluuna ay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeena wabsarnaa waan aragnay wixii aan beenin jirnay maanta waa haynaa waa aragnay wa samicnaa waan maqalnay wixii naloo sheegi jirayna markaa yacni waan maqlaynaa ayb absarnaa maa kunaa mukadibiina wasamicnaa minka adaan hadda kaa maqlaynaa oon ku maqlaynaa rabbiyow tasdiiqa maa atatnaa bihi rusuluka rusushaadii wixii ay noola timid rumayntoodana adigii baanba maanta kaa maqlaynaa samicnaada saas way farjicnaa ee naceli rabbiyow nacmal samaynay camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan inaa anagu muuqinuuna kuwa yaqiininayaan nahay mar u naceli sidaa markay dhahayaan haddaad arki lahayd la ra-ayta amran cajiiban ama la ra-ayta aswa-a xaalin walow shi'naa la aataynaa kula nafsin hudaaha walow haddii shi'naa aan dooni lahayn la aataynaa waxaanu siin lahayn kula nafsin naf kastaa naf dhammaanteed hudaaha hanuunkeedii baan sii lahayn oo towfiiqdii baan waafaji lahayn walaakiin lagu noqoyay xaqal qowlu qowlkii ayaa waajibay minnii aniga xaggayga xaalow ka ahaaday qowlkaasi la amla-ana muxuu ahaa hadalkana laamla-ana lawallaahi iyo amla-ana buuxiye oo buuxiye jahanama jahanama min aljinnati jiinka xaggiisa iyo wannaasi dadkii xaggooda ajmaciina dhammaantood yacni ka buuxiyey waa kuwooda rabbi caasiyey oo ku kufriyey kuwaa naarta ka buuxiyey faduuquu haddaba dhadhamiya bimaa kii dhahamiya nasiitum faduuquu dhadhamiya bimaa nasiitum bisababi nisyaanikum ka tegitaankiina aada ka tagteen darteed ku dhadhamiya maxay ka tageenna liqaa'a yowmikum maalinkiinan la kulankiisa aada ka tagteen haadaakan innaa anagu nasiinaakum innaa anagu nasiinaakum waanu idinka tagnay oo innagana cadaabkaas ayaanu idinkaga tagnay waduuquu dhadhamiya cadaaba alkhuldi waaritaanka cadaabkiisa dhadhamiya bimaa kuntum bisababi maa kii sababtii ku dhadhamiya kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan walow shi-naa haddaan alla marka aayaddan wuxuu ku tilmaamayaa isagoo haddii uu dooni lahaa dadkoo dhanba inuu qalbigooda ku abuuri lahaa iimaanka oo kulli ay wada rumay lahaayeen laakiin isagu sidaa ma doonin waay isagu sidaa ma uunan doonin haddii uu doonana waa yeeli karay laakiin ma doonin sababtuna waa maxay janno iyo naar buu abuuray dad buuna u kala abuuray marka in qolo tawfiiqda uu seejiyey alle macnaheeduma waxay noqonaysaa inuu qoladaas dulmiyey maya ma dulmininoo ilaahay subxaanahu watacaala de maqal iyo arag iyo caqligii aan hadda sheegay alla sheegaayo buu siiyey ugama tegin intaa rasuulo usoo diray xaqi baa habeen iyo maalin laga hor sheegayaa waa loo bayaaninayaa ninkii intaa intaa rasuul loo soo diray kitaab loo diray caqli la siiyey laakiin aan rabin daqiiqad inuu ku bixiyo inuu bal fakero waxaan laysku hayo bal inuu ka fakero xaqiiqdooda daqiiqad inuu ku bixiyo aan rabin cudurdaar ma leeyahay maya ilaahayna marka caadil waayo waxma dulminayo ilaahay subxaanahu watacaala laakiin amaa midda ah dadkoo dhan inuu mu'miniin ka wada dhigo ee taas isaga iraadadiisa hadduu doonana waa yeelaya hadduu doonana ma yeelayo dulmina arrintaa ma aha marka alla sidaa laakiin ma yeelin oo dadkii qaarna inay ahlu naar noqdaan kuwana ahlu janno noqdaanuu ka dhigay walow haddii shi-naa aan dooni lahayn la aataynaa waan sii lahayn kulla nafsin naf dhammaanteed hudaaha hanuunkeedaanba sii lahayn hanuunkan waa hidaayatu tawfiiq wailaa hidaayatu dilaala ilaahay waa siiyey dadka wax waa tusay walaakiin lagu noqoyay xaqa waxaa waajibay oo dhaboobay alqowlu qowl ayaa waajibay minii xaalow xaggayga ka ahaaday qowlkaasi muxuu ahaa qowlku laamlaana lawallaahi amla-ana buuxiye oo buuxiye jahanama jahanama min aljinnati jinniga iyo wannaasi dadkii ajmaciina dhammaantood waxaa leeyihiin wax ka buuxiyey faduuquu dhadhamiya bimaa nasiitum ba-da waa sababiye waaye maadana waa masderiye ay bisababi nisyaanikum cadaabka dhadhamiya faduuquu dhadhamiya alcadaaba maxaa u dhadhaminaysaana bimaa nasiitum bisababi nisyaanikum ka tegidiina aada ka tagteen darteed liqaa'a yowmikum maalinkiinan la kulankiisa nisyaanka asalka luqada carabiga atarku baa la yidhaaha waxaana loo isticmaali karaa tarki oo kas ah iyo tarku duhuulin tarku duhuul waa midaan hadda annaga aan hilmaanka aan dhahno qofkan shay buu ka tegay laakiin waaba ilowaa wuxuu uga tegay inuu hilmaansan yahay waa tarku duhuul mararka qaarna iyadoon duhuul jirin buu kas uga tegaa qofka waxaan labadaba nisyaan waa la dhihi karaa marka bisababi nisyaanikum ka tegitaankiina aada ka tagteen liqaa'a yowmikum maalinkiina la kulankiisa haadaakan ah marka aakhira ninkan waxu diyaarsanin ka tegay isagoo og xaggaas ka maray oon iimaan u diyaarsanin oon daaco u diyaarsanin ee aakhira sidaa uga tegay sidaan baa la dhahayaa marka innaa anagu nasiinaa waanu ka tagnay kum idinkaan idinka tagnay annagana waa idinka tagno cadaabkii baan idinkaga tagnay waduuquu dhadhamiya cadaaba alkhuldi waaritaanka cadaabkiisa dhadhamiya bimaa kuntum bikownikum ahaanshadiina aada ahaateen tacmaluuna inaad samaynaysaan acmaashan xun darteed inamaa yu'minu biaayaatina aladiina idaa dukiruu bihaa kharuu sujadan wasabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun inamaa yu'minu waxaa rumaynaya un biaayaatinaa aayaadkeenna aladiina kuwii ayaa rumaynayaan idaa haddii dukiruu lagu waaniyo bihaa aayaadkeenna kharuu hoobanayeen oo dhacayeen sujadan saajidiina xaalayihiin iyagoo sujuudayo wasabaxuu u tasbiixsanayay bixamdi rabbihim rabbigood mahaddiisa xaal ay ku dheehan yihiin tasbiixsanayeen wahum iyagu laa yastakbiruuna aan isweynaysiinaynin kuwaas baa aayaadkeenna rumeeyo tatajaafaa way fogaanaysaa junuubuhum dhinacyadooda can ilmadaajici meelaha la jiifto makaanu jiifyada ayay ka fogaanaysaa dhinacyadooda yadcuuna rabbahum rabbigood ayay tuugayaan yadcuuna xaal ay baryayaan rabbahum rabbigood ama yadcuuna way baryayaan oo waa caabudayaan rabbahum rabbigood bay caabudayaan khawfan khaa'ifiina xaal ay yihiin iyagoo cabsanayo wa tamacan taamiciina xaal ay yihiin iyagoo damcaya rabbi waxaa agtiisa ahaaday wa mimaa rasaqnaahum wa min bacdi maa kii qaarkii rasaqnaahum aan ku arsuqnayna yunfiquuna way bixinayaan oo waa sadaqaysanayaan falaa taclamu nafsu nafi ma oga maa kii ma oga ukhfiya loo qariyey lahum iyaga loo qariyey ma oga oo min qurati acyunin indha qabowsigooda ah muxuu alle markaa jazaan juuzuu waa la abaalmariyey jazaan abaalmarin baa la abaalmariyey bimaa bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen muuminiintii marka sifadoodii baa halkana alla uga waramayaa dhowr waxyaabood buu ku tilmaamayaa iimaan iyo yacnii cibaadaad oo salaadii yaa lagu ammaanayaa iyo habeenkii inay markaa ilaahay baryadii usoo jeeda kusoo jeedaan iyagoo rabbi ka baqaya cadaabkiisa raxmaddiisana damcayo inamaa yu'minu waxaa rumaynaya un biaayaatinaa aayaadkeenna aladiina kuwii ayaa rumeeyo idaa dukiruu haddii yacnii lagu waaniyo bihaa aayaadkeenna kharuu hoobanayeen oo dhacayeen sujadan saajidiina xaalayihiin kuwa sujuudsan iyagoo sujuudsan dhacayo wasabaxuu tasbiixsanaya bixamdi rabbihim xaalay rabbigood mahadii iyagoo ku dheehan wahum iyagu laa yastakbiruuna isweynaysiin maayaan oo cibaadada rabbi kamasan taagayaan tatajaafaa junuubuhum tatajaafaa maa junuubuhum can ilmadaajici tajaafiga asalkiisa waa atanaxi ilaa jihati fowq weliba qofku inuu yacni xoogaa fogaado dhanka korena uu u fogaado xagga kore macnuhu marka waxay tahay tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajici dhinacooda ayaa meelaha lagu jiifsado oo sariiraha ama firaashyada ayay kasoo kor noqonayaan dhinacyadoodu way ka kor noqonayaan macnaha salaatuleylkay tukanayaan waay oo habeenkii waqti ka mid a intay kasoo kacaan sariirtooday kasoo kor noqdaan ayay tukanayaan marka qiyaamuleylkiibuu rabbi ku ammaanayaa subxaanahu watacaala xadiidkii mucaadna waa to ah wasalaatu rajuli fii jawfi leyl abwaabu lkhayr waxaa ka mid a qofka salaada uu habeenkii tukanaya habeenbarkii aayadan buuna nebigu akhriyay sala allahu calayhi wasalam inamaa yu'minuda hore la dhahayana macnuhu waxaa weeyaan salaatuleylkan iyo qofka aan tukanin mu'min ma aha ma laga wado xasrigu wuxuu gelayaa mu'minka iimaankiisu kaamilka yahay uu gala waa kaas wa ilaa macnuhu ma ahan qofkaan salaatuleyl tukanin gaal waayo mu'min ma aha macnuhu saas ma aha leanna nebigu wuxuu yihi sal ly slam dadka shan salaad baa lagu waajibiyey ninkii yidhi haddaan shantaas tukadoon soonka soomo oo waxna aan ku darin kana nuqsaamin nin ka waran markaasu nebigu wuxuu yidhi adkhulu ljanna qaala nacam haa buu yidhi jannada waad gelaysaa marka inamaa yu'minu marka le iimaanka dhabta ah waay ee la rabo ee qofka yacnii inuu buuxiyo laga rabo yaa laga waramaa meeshaan tatajaafaa waxaa fogaanaya junuubuhum dhinacyadooda can ilmadaajici makaanu jiifyada ayay ka dhinacyadoodu ay ka kor noqonayaan yadcuuna waxay baryayaan rabbahum rabbigood khawfan khaa'ifiina iyagoo cabsanaya wa tamacan taamiciina iyagoo damcayo quudaraynayo waxaa ilaahay agtiisa ahaaday oo naxariis ah ayb aman huwa qaanitun aanaaءa leyli saajida waqaa'ima yaxdaru اlaakhirata wayarjuu raxmata rabbihi oo kale wmima razaqnaahum wamin bacdi maa kii qaarkii rasaqnaahum aanu ku arsuqnayna yunfiquuna way bixinayaan tatajaafa junuubuhum tan marka salaatuleilka waa lagu fasiray maqribka iyo cishaha salaadaha sunnadoo la tukada waa lagu fasiray adu macaani fara badan baa ku jirto nabigu sala allahu alayh waali wasalam wasalaatu rajuli fii jawfi leyli ayuu ku fasiray falaa taclamu nafsun nafi ma oga maa wixii ma oga uqfiya lahum iyaga loo qariyey naf wixii loo qariyey ma ogo min qurati acyunin indha qabowsigooda ah waxaa weeyaan markaade wixii jannada waxa ka jiro ee meeshaa loogu qariyey nafi ma oga naftan cibaadaysanaysaoo rabbi xaggiis u jeesatay waxa loo qariyey ma oga oo xadiidkii wuxuu ahaa xadiidulqudsiga acdadtu licibaadiya asaalixiin addoommadeyda suusuuban waxaan u diyaariyey jannada aan ugu diyaariyey maa laa caynun ra-ad walaa udunun samicad walaa khatara calaa qalbi bashar waxaan u diyaariyey wax yacnii il aynan arkin dhega aynan maqlin qalbina aan kusoo dhicin taas waa aayaddu waxay ka hadlaysa marka dadku marka noloshaan in in la tiigsado waay marka oo midaan hadda dhammaanayso oon ku jirno oo ay dhici kartaba inaan inteedii badnaydba aan soo qaadanay haddana in lagu sii mintido oo iyada keliya uun in la fiiriyo taas kale aan loo diyaargaroobin maf ma sax ma aha waa shaydaan iyo kadadiisa jazaa-an juuzuu waa la abaalmariyey jazaa-an abaalmarin bimaa kii dartii baa lagu abaalmariyey kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun afaman axad kaana ahaaday huwa isagu mu'minan mu'min ahaaday kaman miyuu la tooyahay axad oo kale miya kaana ahaaday huwa isaga faasiqan gaal laa yastawuuna ma sinna ma eka ama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban falahum waxay leeyihiin jannaatu lma'waa hooyashada ama meesha lagu loo hoyanayo jannooyinkeeda ayay leeyihiin meesha yacnii meel loo meesha loo dunmayo jannadeeda beeraheeda ayaa usugnaatay ay leeyihiin yacni jannatulma'waa waa la gelayaa oo mu'miniintaa gelayaan ayb nusulan nunsiluhum waan dejinaynaa nusulan dejin ama nusulan naasiliina xaal ay yihiin kuwii degayo ama nusulan mansuuliina xaal ay yihiin mansuulatan dheh ama nusulan mansuulatan xaal ay tahay jannadaasi tulla degaayo maxay ku degayaana bisababi bimaa bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen wa ama aladiina kuwa fasaquuh kufriyey oo daacadii rabbi ka baxay iimaanka ka baxay fa ma'waahum meeshay u hoyanayaan annaaru naarti waay kulamaa mar kastoo araaduu ay doonaan an yakhrujuu inay baxaan minhaa min annaari naarta xaggeeda ay ka baxaan uciiduu waa lagu celiyaa fiiha fi naari naarta dhexdeedaa lagu celiyaa waqiila lahum waxaa loo dhahayaa duuquu dhadhamiya cadaaba naari naarta cadaabkeeda dhadhamiya alladii cadaabka oo kuntum aada ahaydeen tukadibuuna bihi inaad beeninaysaan halkana labadii koox baa loo kala gar noqayaayo waxaa laleeyahy ma sinna mu'min iyo gaal ma sinna mu'minkuna aayatiinkiisu waa janno gaalkana naar uusan ka baxaynin aayadahan marka macnaha baa ku jira marka gaal iyo muslim gaalaa fiican in la yihaaha sax maaha marka waxa weeyaan mafaahiim isku dhex khaldantay oo dabagedoontay waay qofkan mu'minkaa khaladaad waa geli karaa waa xumaan karaa laakiin biiimaanihi oo uga fiican yahay gaalka markasta mu'minnimada iyo kufriguna kuma xirna adiga hawadaada oo ninkii adiga asxaan kuu sameeyana inaad ammaanto oo tiraa waa fiican yahay fiicnaantaba aada taas ku xirto kii adiga aada wax isku qabataan ama xoogaa ku fogeeyo ama ay dhici kartaba inuu ku dulmiyaba xataa ilaa muuminku wax waa dulmi karaaye haddii uu ku dulmiyo ma aha inaad tiraani gaalkaa iiga roon gaalkaa iiga roon maxaa laga dheefay marka hal wadan oo muslima oo wax ka dheefay ma jira intay ayagu isnaceen kan gaalaa iiga roon wax dheefsaday waa la waaye mid walbaa marka dambe uu iska shallaynayaa mar inta horena waa u orod badan yahay ayb qofkan marka muminka in iimaankiisa lagu tixgeliyo ayb taas marka aayaddu way ka waa tilmaamaysaa ayb halkan marka afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan baa la yidhi faasiqa ictibaarka ama isdilaaxa muta-akhiriinta culimmadii dambe faasiq markay idlaaqaan badanaa waxay u jeedaan qof muslima laakiin cibaadaadkii waajibkii ka tegay xaaraantii koray ayaa loo isticmaalaa laakiin isdilaaxa culimada muta-akhiriinta inaad qur-aanka u adeegsato ama aada ku fasirto mararka qaar qaladaa ka imaan karo hadda faasiqa haddii lagu macneeyo badankeen waxa aan u naqaano aayadda loolama jeedo faasiqa aayadda ay tilmaamayda gaalkaaba loola jeedaa waxaana laga fahmaa aayadda dambe wa ama aladiina fasaquu fama'waahum nnaaru kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha dad aan naar ka bixayninaa lagu fasiray naarta yaan ka bixinna gaalka waa kaan ka bixaynin oo ilaa mu'minka faasiqa waa ka baxaan naarta aakhirka dambe isdilaaxaadkaas marka qur-aanka tafsiirkiisa waa laga ilaaliyaa waxaana laga qaataa marka qur-aanka isaga in laysku fasiro axaadiidta nebiga in lagu fasiro tafaasiirtii saxaabada iyo la fiiriyo markaas baa macnaha dhabta ah ee aayadda uu soo baxaan dhib male faasiq waa la yidhaahdaa waa la dhihi karaa isdilaaxan dambe muta-akhiriinta isaga laftiisa sax waa yahay laakiin aayad walba sax kuma ah intaa inta laga hadlayo walidaalika isaga laftiisa waa soo marnay qof muslima oo faasiq lagu idlaaqayo suuratu nuur aan kusoo marnay waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhada'a fajliduuhum hamaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan wa ulaa'ika hum lfaasiquun ninkii naag qadfaa gaal miya marka ma ahan gaal wa ulaa'ika hum lfaasiquunadaa waxaa loo jeedaa waa mu'min daacadii rabbi ka tegay oo kabiiro galay qofka kabiirada ku jirana faasiq waa la dhihi karaa marka ereyo badanoo waxaa jiro labada dhinac loo isticmaali karo waxaa ka mid a kufriga laftiisa waa ka mid kufri oo waxaa loo isticmaali karaa kufrun mukhrijun can ilmilla mid qofkaba diinta ka bixinayo iyo midaan qofka diinta ka bixinaynin kufrina lagu idlaaqay sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun uu nabiga yiri kii diinta looga baxayay ma u jeedaa maya waxaa la mid a dulmiga oo dulmigii waxaan soo marnay maali waxaan soo marnay ina shirka la dulmun cadiim ayaan suuratu luqmaan kusoo marnay suuratu faatir waxaan ugu tegaynaa uma awratna alkitaaba aladiina stafaynaa min cibaadina faminhum daalimun linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraati biidni illahi dalika huwa alfadlu lkabiir jannaatu cadnin yadkhuluunaha ummatu moxamedaa saddexdaas loo qeybiyey waxaa laga dhiga daalim dhexdhexayste iyo mid khayrka ku hormaray kulligoodna maxaa la yidhi jannaday galayaana la yidhi jannaatu cadnin yadkhuluunahaa daalimkan marka waa muslim la sheegayo maasha allah haddaad marka uun iska boodo oo aada isdilaaxaadkan masaa'il ulasmaa walaxkaam ku tacalluqo haddaad uun aayad walba iyo xadiid walba hal dariiqa ku fasirto tafsiir qaldanaa soo baxayo mararka qaarna tafsiirkaas qaldan ayaa dadka wax looga sheegaa oo ay dhici kartaa in la yidhaahdo kani waa koox yacni fulaankan waa gaal kan waa kayta wa kayta midkaani caqiidadiisaa xun midkaan yacni waa murji kan waa khaariji ayaa ayaa la dhahayaa waxaa lagu dhisaayana waa mafhuum qaldamay aasaaska kasoo qaldamay waana marka faman kaana mu'minan kaman kaana faasifa fisqiguna wuxuu ka mid yahay macnahaas nacam labadaas macnaba waa ku imaadaa fisqi diinta looga baxo iyo midaan looga bixin labadaba waa leeyahay dulmi diinta looga baxo midaan looga bixin kufrigiibaa wuxuu yahay mid marka diinta looga baxo iyo mid kufrun duuna kufrin la yiraahdo nifaaqibaa sidaas isaguna ah mid waxaa weeyaan nifaaq ictiqaadi ah midna waa camali intaasba a-imada islaamka saasay u fasiraan bukhaari iyo tirmidi iyo abu daawuud iyo a-imadii marka saasay marka wax u sheegayaan wlanudiiqanahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacalahum yarjicuun walanudiiqana waan dhadhansiinaynaa oo dhadhansiinaynaa hum iyaga min alcadaabi cadaabkii baan xaggiisa ka dhadhansiinaynaa aladnaa dhowaanshiyaha badnaa ee dhowaa duuna alcadaabi cadaabkii ka sokay alakbari weynaanta badnaa cadaabkii naarta ka hor cadaabaan dhadhansiinaynaa waa abaaraha masaa'ibta iyo dagaalada iyo colaadaha iyo waxyaabaha ama iyaga xuduudda markay dembi galaanba cuquubo sharciga baa imaanaysa markaasaa lagu qaadayaa cuquubadaas marka cadaab uga sokeeya midka aakhira kan gaalka ah ilaa mararka qaar isaga laftiisa cuquubaad baa ku dhacaya walanudiiqana wala wallaahi nudiiqana waanu dhadhansiinaynaa oo dhadhansiinaynaa hum iyaga min alcadaabi cadaabkii baan xaggiisa ka dhadhansiinaynaa aladnaa dhowaanshiyaha badnaa kii dhowaa duuna alcadaabi cadaabkii ka sokay alakbari weynaanta badnaa kan aakhiro ka hor ama abaar ku dhacdo ha noqoto ama ha noqoto dagaalkan inta beder iyo kale wixii ku dhacay lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay soo laabtaan waman adlamu waman yaa adlamu ka dulmi badan miman yaa ka dulmi badan axad dukira lagu waaniyey biaayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisa lagu waaniyey uma dabadeed acrada jeestay canhaa xaggeeda ka jeestay yaa ka dulmi badan cid ka dulmi badan male innaa anagu min almujrimiina kuwa mujrimiintee dembaabay muntaqimuuna kuwii ka aargoosanayaan nahay walaqad aataynaa muuse alkitaaba walawallaahi qad xaqiiqahe aataynaa waxaanu siinay muusaa nabiyullaahi muuse alkitaaba kitaabkii baan siinay falaa takun ha ahaanin fii miryatin shaki dhexdiis ha ku sugnaanin oo ha ahaanin shaki dhexdii min liqaa'ihi muuse la kulankiisa ha ka shakinin la kulanka maxaa laga wadaa inaad marka lagu dheelmiyo ee cirka lagu geeyo inaad arki doontid ha ka shakinin muuse amase in la yidhaha min liqaa'ihi inaadba aragtay haddii aayadda bacda almicraaj ay soo degtay israa almicraajka kadib yacnii nabiyullaahi muusa kii aada soo aragtay oo sama samadii lixaad ah ku soo aragtay inuu yahay ha ka shakinin shaki ha kaga sugnaanin wajacalnaa waxaanu ka yeelnay hu isaga hudan hanuun ayaanu hudan haadiyan mid hanuunin ayaanu ka dhignay libani israa'iila reer bani israa'iil baanu uga yeelnay mid hanuuniyo wajacalnaa waxaanu ka yeelnay minhum bani israa'iil xaggooda a'imatan ayaanu ka yeelnay dad a'imo ah oo kuwa yacnii imaamyo ah a'imada oo yahduuna hanuuninayaan annaasa dadka biamrinaa biidninaa innaga idinkeenna iyo amarkeenna ku hanuuninayaan dadka goormaa laga dhigay a'imana lamaa markii sabaruu ay sabreen oo shahawaadkii ay ka sabreen wa kaanuu ay ahaadeen yuuqinuuna inay yaqiininayaan biaayaatina aayaadkeena nabiyullaahi muusana marka sidaa ha ka shakinin baa la yidhi inaad lakula kulankiisa mid reer bani israa'iil hanuuninayaana ka yeelnay reer bani israa'iil iyagana maxaa laga dhigay wajacalnaa minhum waxaanu ka yeelnay xaggooda aimatan aima ayaanu ka yeelnay xaggooda yacnii aimaan ka sameynay ka yeelnay aimada oo yahduuna hanuuninayaan atbaacdooda dadkii raacay biamrinaa amarkeenna ayay ku hanuuninayaan lamaa markii sabaruu ay sabreen baa imaamye laga dhigay wa kaanuu ay ahaadeen yuuqinuuna inay yaqiininayaan biaayaatinaa aayaadkeenna meeshaas marka imaamnimo diineed waxaa lagu gaaraa sabar maxaa laga sabrayaa maca yacni waxaa laga sabrayaa shahawaadka wa kaanuu biaayaatinaa yuuqinuuna iyo yaqiin adag oo yacni loo yeesho diinta iyadana marka bidco cilmi waa yaqiintii marka waa cilmiba aasaas u ahoo cilmi xaq iyo baatil lagu kala garanayo iyo sabar adkaysi diintii loo adkaysto yacni lagu sabro walidaalika culimada qaar waxay dhihi jireen fa bisabri waalyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiin sabar iyo yaqiina lagu gaaraa imaamada oo xagga diinta ina rabbaka huwa yafsilu baynahum ina rabbaka rabbigaa huwa isagu yafsilu waa kala soocayaa beynahum dhexdooda labadan koox gaalada iyo muslimiinta ahlu baatilka iyo ahlu xaqa wuu kala soocayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fii maa kiibuu ku kala soocayaa ku kala saarayaa kaanuu fii maa kii dhexdiisa kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna fiihi inay isku khilaafayaan waxay adduunyada isku khilaafi jireen ilaahay waa ku kala soocayaa qiyaamaha waana ku kala bixinayaa awalam yahdi lahum kam ahlaknaa min qablihim min alquruuni yamshuuna fii masaakinihim awalam yahdi miyownan u cadaanin lahum iyaga miyownan u cadaanin kam imisaan ahlaknaa halaagnay min qablihim iyaga hortood min alquruuni min ahli lquruuni qarniyaal ummadahood ah ayb yamshuuna xaal ay soconayaan fii masaakinihim degmooyinkoodii xaal ay kuwaani ku soconayaan marka yamshuuna waxaa laga xaaleynayaa lahum damiirka ku jira awalam yahdi lahum miyownan u cadaanin waayo awalam yatabayan lahum kufaaru quraysh iyagaa marka waxay miy miyounan u caddaanin kufaaru quraysh imisaan halaagnayo ummadihii hore ah oo yamshuuna ay ku soconayaan xaal ay ku soconayaan fii masaakinihim kuwaa la halaagay degmooyinkii ay deganaayeen sidaas tafsiir yamshuuna waxaa kaloo laga xaaleyn karaa ahlaknaahum damiirka ku jiro kuwii la halaagay baa laga wadaa marka yamshuuna xaal ay soconayeen kuwaas la halaagay fii masaakinihim meeshii ay deganaayeen ay mushaaxayeen dhexdeeda ina fii dalika kaagaa laayaatin baa ku sugan aayado alla waxdaaniyadiisa lagu garto afalaa yasmacuuna miyaynan maqlaynin aayaddan oo kale suuratu daaha baan kusoo marnay awalam yarow anaa nasuuqu lmaaa ila lardi ljuruzi fanukhriju bihi zarcan taakulu minhu ancaamuhum wa anfusuhum awalam yarow miyaynan arkin annaa anagu nasuuqu inaan kaxaynayno almaa-a biyaha ila al ardi inaan u kaxaynayno dhul intii ka ah aljuruzi ee markaa yacnii gawaan ah ee qalalan dhul gawaan ah yaan dhulkii ayaan u kaxaynaynaa biyihii sidaa inaan u kaxaynayna miyaynan arkaynin fa nukhriju waxaanu kusoo bixinaynaa bihi bilmaa-i biyaha sababkooda zarcan ayaanu kusoo bixinaynaa beero ayaan kusoo bixinaynaa zarciga oo ta'kulu ay cunayso minhu xaggiisa ay ka cunayso ancaamuhum xoolahooda iyo wa anfusuhum nafahoodaba ay cunayaan afalaa yubsiruuna miyaynan u jeedin iyaga roob baa da-aya meel fog buu ka da-ayaa webigii marka ayaa imaanayo isagoo webigii meelo fara badan intuu ka guray noqday mid yacni martay biyihii baa imaanayo webigii biyihiisii baa meeshii soo gaarayo waa la beeranaa marka caws iyo bal xooluhu ay cunaan wax dadku ay quutaan ayaa ka imaanaya dhulalkii kale webiga ka fogaana farihii iyo warihii baa biyo u gelayaan ama yacni kanaalkii iyo wixii marka farihii iyo ayaa lasoo jiidayaa keliyaalkii iyo marka alla wuxuu leeyahay walam yarow miyaynan arkaynin anaa anagu miyaynan arkin anaa annaga nasuuqu inaan kaxaynayno almaa-a biyaha ila al ardi dhul intii ka ah inaan u kaxaynayno aljuruzi qallalan oo gawaan ah dhul markaa yacni qallalan ee gawaan ah inaan markaa u kaxaynayno marka alardi alyaabisati alghaliidati ayaan u kaxaynayna fa nukhriju waxaan kusoo waan soo saaraynaa waan soo bixinaynaa bihi bilmaa-i biyaha sababkooda zarcan abuur zarciga oo taakulu minhu ay ka cunayso xaggiisa ancaamuhum xoolahooda iyo wa anfusuhum nafahoodaba afalaa yubsiruuna miyaynan u jeedin aljurus marka waa sifo waay dhul qalalan oo yaabis ah qaar waxay leeyihiin dhulkan waxaa loo jeedaa ilaa ardi cadani abyan abyan dhulkaas iyo iyaa gaar ahaan laga wadaa siday ahaataba marka un dhul qalalan ayaa ilaahay biyo biyo u keenayaa markaasaa marka ay ka waraabayaan dadkii xooluhuna ay ka cunayaan wixii ka dhasho dadkuna ay ka cunayaan wayaquuluuna mataa hada alfatxu in kuntum saadiqiin wayaquuluuna waxay dhahayaan mataa goormu mataa goormaa haadaa kan uu ahaanayaa kanday alfatxu xugunka iyo kalaso kala saaridda ah in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo fatxigan iyo aada sheegaysaanoo muumin iyo gaal waa kala baxayaan iyo goorma waayo alfatxu macnaheeda alxukmu waayo wahuwa alfataaxu alcaliim ilaahay waa mid wax xukumaayo yaa laga wadaa wax kala saaraayo rabbana aftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi wa anta khayru lfaatixiin suuratu lacraaf aan kusoo marnay wayaquuluuna waxay dhahayaan mataa goorma haadaa kan uu ahaanayaa kan day alfatxu xugunka ah iyo kala iskala saaridan ah in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina inaad run sheegaysaan qul waxaa tiraa yowma alfatxi xukunka maalinkiisa la xukumayo gaal ee mu'min iyo dadka iskhilaafsanba la kala saarayo guud ahaan maalinkaa laa yanfacu ma anfacayo aladiina kuwii kafaruu kufriyey iimaanuhum maalinkaa iimaankoodu waxba u anfici maayo walaa hum ma ahaanin iyaga yundaruuna kuwa loo koranayana ma ahaanin marka mataa mataadaani maxay idinku taraysaa haddii la gaaraba haddaad rumaysaan iimaan wax idiin tari maaye hadda maad rumaysaan maalintaa markay timaadana la idiin sugan maayo fa acrid jeeso canhum xaggooda ka jeeso wantadir u koro oo sugo inahum iyagu muntadiruuna iyagaba kuwa suganaya waaye hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed